إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka madaxdiisii howlgal gaar ah oo lagu dilay ergey wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka ayay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada muqdisho ku dhowaad toban askari ayaa dhimashayo dhaawac kaga noqday maamulka puntland weerar ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada boosaaso ee gobolka bari dowla diini ah ayaa loo soo xiray ciidamo ka tirsan xisbada ka howlgasha deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaalo hor leh oo lagu soo bandhigay dagaal ay mujaahidiintu ku qaadeen fariisin askarta maamulka koonfur galbeed ay ka samaysteen magaalada baydhaba ee gobolka baay waxaa lagu kala cararay doorasho ka socotay madaxtooyada magaalada baraawe kadib markii ay mujaahidiintu duqaylna beegsadeen wilaayada islaamiga ah shabeellaha dhexe ayaa dowla diini ah u soo gebagabaysay ganacsatada ku dhaqan halkaas gaadiidleyda ka shaqaysa dekedda magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dowladda federaalka iyagoona ku eedeeyey in dekedda loo xiray shakhsiyaad gaar ah awgeed ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان إسلامنا دستورقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan howlgal gaar ah oo lagu dilay ergey wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka ayay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada muqdisho cabdisamed ayaa ka waramaya ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay howlgal gaara ka fuliyeen degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho waxayna ku dileen maxmuud jaamac cigaal oo ka mid ahaa ergada xildhibaanada dowladda federaalka gaar ahaan kuwooda ka yimid dhanka galmudug maalmihii lasoo dhaafay si xiriira magaalada muqdisho gaar ahaan haba ugu badnaatay degmada kaaraan waxaa ka dhacayay howlgallo gaara oo lagu dilayo qaar ka mid a ergadii wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka dhanka kale jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab habeenkii xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka taabto ku dhowaad toban askari ayaa dhimashay oo dhaawac kaga noqday maamulka puntland weerar ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada boosaaso ee gobolka bari warkaas iyo qodobo kale oo la xiriira maxamed amiin ayaa faahfaahinaya ciidamada jugta culus ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay xarunta madaxtooyada magaalada baraawe halkaas oo ay ka socotay doorashada xubno ka mid ah xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ku matali doona baarlamaanka dowladda federaalka qalqal xoog leh ayaa soo wajahay xubnihii ku holanaa doorashada ay joogay madaxtooyada baraawe waxaana gebi ahaanba hakad galay oo istaagay codayntii ay ku mashquulsanaayeen iyadoona ugu dambayntii goobta lagu kala cararay diyaarado helikobtar ah oo ay leeyihiin shisheeyaha ayaa duqaynta kadib waxa ay dulheehaabayeen hawada magaalada baraawe iyagoona ka cabsi qabay in magaalada lagu soo qaado weerar toos ah dhanka kale wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxa ay sheegayaan in magaaladaasi uu gelgelay qarax aada u xogan kaas oo jugtiisa laga maqlay qeybo badan oo ka mid ah magaalada qaraxan ayaa waxaa lala eegtay ciidamada shirkadda saarason oo ka mid ah askarta u daacadda ah maraykanka duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan ciidamada saarason ayaa ku nafwaayay qaraxa halka ay ku dhaawacmeen lix askari oo kale waa qaraxii ugu cuslaa ee dhowaanahan ka dhaca magaalada boosaaso oo ka mid ah magaalooyinka uu ka taliyo maamulka puntland ee gacan saarka dhow la leh xabashada etoobiya mu'asasada al-kataa'ib ayaa baahisay muuqaal hor leh oo lagu soo bandhigay dagaal ay mujaahidiintu ku qaadeen fariisin askarta maamulka koonfur galbeed ay ka samaysteen magaalada baydhaba ee gobolka baay warbixinta filimkaas maxamed cali aadan ayaa eegaya
بسم الله الرحمن الرحيم
yabaho allah waxaa lagu helaa fuquurtoo la laasimo waxaa lagu helaa waa sabar iyo tadxiyo waa nafteennu aan ku xambaarno goobahanna furka iyo istishhaadka waa dhiiggeenna iyo dheecaankeenna oo dhulka lagu daadiyo waa innagoo aanan daalin harsanna inta aannu ka fulinayno qorshaha la kala qaatay ama allah aan kala kulmayno shacaarkiinnu ha noqdo qul hal tarabbasuuna binaa ilaa ixda alxusnayayni wanaxnu natarabbasu bikum an yusiibakum allaahu bicadaabin min cindih aw biaydiina fatarabbasuu innaa macakum mutarabbisuun
mu'asasada alkataa'ib ayaa habeenkii xalay baahisay filim cusub kaasoo lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed kaasoo ka dhacay qeybo ka mida gobolka baay weerarkan oo dhacay xilli habeen ah ayaa waxay ciidamada mujaahidiinta la beegsadeen fadhiisin ay ciidamada maamulka koonfur galbeed ku lahaayeen deegaanka caragaduud oo ku yaala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ciidamada mujaahidiinta ayaa la arkayaa iyagoo ka tallaabay difaacyadii halkaas ugu yiilay askarta maamulka koonfur galbeed waxaana durbaba goobta isaga firxaday ciidamadii ku sugnaa fadhiisinka
الأمجاد واستفتي الإباء وحاء ثم راء ثم باء من الأبطال تخبير عن جنود بأرض العز تنتهج الفداء سال الأمجاد واستفتي الإباء
intaasi kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa dab qabadsiinaya teendhooyin halkaas uga dhisnaa ciidamada maamulka koonfur galbeed ألا فاسمع حداءهم وردد مع الأبطال إن شئت الحداء جهاديون جهاديون kelimad dardaaran ah oo ku socota mujaahidiinta islamarkaana uu jeedinayo a-sheekh usaama bin laadin amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ayaa lagu soo gudbinayaa qeybaha dambe ee isdaarkan ay baahisay mu'asasada alkataayib
وإني أوصي نفسي وإخواني بالتقوى والصبر فهما زاد وسلاح من رجا النصر وأقول لإخواني خذوا حذركم من أعدائكم waxaan naftayda iyo walaalahayba u dardaarmayaa sabarka iyo alla kacabsiga labadaasi waa sahayda hubka qofka doonaya inuu guul helo waxaan leeyahay walaalahayga ka digtoonaada cadowgiinna si gaar ah munaafiqiinta soo dhexgalaya safkiinna si ay fitan uga dhex kiciyaan mujaahidiinta qofkii dhaqankiisu sidaas noqdo oo aad aragtaan u gudbiya qadaha waa inaad ku dadaashaan hubsiimada kana joogsataan fulinta xuduudaha ay shubhadu ku jirto waad inaad ilaalisaan asraartiinna shaqooyinkiinna aad idqaanisaan waxyaabaha murugo gelinaya muslimiinta kana farxinaya gaalada waxaa ka mid ah in qaar ka mid a howlgallada dagaalka ee ka dhanka ah cadowga ay fashilmaan sababa ku aadan gaabis la sameeyey marxalad ka mida maraaxishii diyaargarowga camaliyadda sida istidlaaca hadafka ama tababarka ama qalabka iyo waxtarka hubka iyo rasaasta ama tayada miinada iyo waxyaabaha la midka ah haddii aad miino meel dhigaysaan ha noqoto mid saxan oo aan ameerikaan u hambeynayn mid mukhbir ah iyo mid dhaawac ah intaba nebiga sala allahu calayhi wasalamna wuxuu yidhi allah wuxuu jecel yahay haddii midkiin howl qabanayo inuu howshaasi idqaaniyo oo uu sugo لا يبقي من الأمر كان مخبرا ولا جريحا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه
gaadiidleyda ka shaqaysata dekedda magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dowladda federaalka iyagoona ku eedeeyey in dekedda loo xiray shakhsiyaad gaar ah awgeed mahad ayaa ka waramaya qaar ka mid ah darawallada kaxeeya gaadiidka xamuulka ee ka shaqeeya dekedda xamar ayaa ka cabanaya shakhsiyaad gacansaar la leh wasiirka wasaaradda gaadiidka dowladda federaalka kaasoo ay sheegeen in uu cabashadooda waxba ka qaban waaye gaadiidleydan ayaa xusay in lix kambani oo ay shakhsiyaad leeyihiin ay u xiran tahay dekedda muqdisho kuwaasoo u diiday in ay gudaha u galaan waa kan mid ka mid ah gaadiidleyda oo arrintan si faahfaahsan uga hadlaya
maanta cabasha ayaa usoo fadhiista waxa anigu aanahay afhayeenka gaadiidleyda dulmanayaalka oo loo diiday dekedda amase gawaaridooda wix alle wixii ay ka heli lahaayeen lagaga qaato oo lagu dulmo oo nimankaas shakhsiyaadka oo dekeddu u xidhan tahay ay ka qaataan wasaaraddii gaadiidkana waxba waa nooga qaban weyday sababtoo ah gacansaar bay leeyihiin meeshii dadweynihii loo idmaday ay inay u shaqeeyaan la rabay waxay la shaqeeyaan oo ay u shaqeeyaan shakhsiyaadka dekedda u xidhan tahay dadweynihiina waxba inay u qabtaan waa diideen cabashadoodii waxba waa ka qaban waayeen dulmigaa joogtada ah ayaan aan ka cabanaynaa oo gaadiidkayagii lagu baabi'iyey loona diiday dekeddii ee shakhsiyaad leeyahay ayaa dekeddii loo xidhay darawallada wadayaasha ka ah gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaadaa islamarkaana ka shaqeeya dekedda xamar ayaa la kulmaya dhibaatooyin ay ka mid yihiin xirnaanshiyaha wadooyinka ku yaala magaalada muqdisho kuwaasoo ay dhagxaan ku goosatay dowladda federaalka iyadoo ay usii dheer tahay in shaqo joojin lagu sameeyey gaadiidkooda wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa dowri diini ah usoo xirtay ganacsatada ku dhaqan halkaas dowro socotay ku dhowaad toban maalmood ah ayaa waxaa loo qabtay ganacsatada ku dhaqan degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ganacsatadan ayaa waxay ku qaateen dowrada casharo kala duwan waa kuwan iyagoo ka waramaya meeshaan waxaan ku baranay kitaabo aada u qiimi badan muddo toban maalmood ah kitaabadaas waxay ahaayeen khulaasatu nuurulyaqiin fii siyari sayid lmursaliin midka lamaad waxaa la yidhaahaa adduruusu lmuhima licaamati alumma midka saddexaadna waxaa la yidhaahaa albuyuuc wamaa yushracu wamaa yumnacu minha ilaaha mahad iskale wax badanaan ka faa'iidnay maalintaa meeshaan soo gelaynay iyo maanta farqi weynaa udhexeeya dowlaadka diiniga ah ayaa waxay si isdaba joog ah ugu socdaan guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah halka warkan aad kala socotaan waa raadiha alfurqaan dowla diini ah ayaa loo soo xiray ciidamo ka tirsan xisbada ka howlgasha deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose cali aadan ayaa faahfaahinaya dowro socotay muddo saddex maalin ah ayaa loo qabtay qaar ka mid ah xisbada degmada baraawe gaar ahaan deegaanka kuinbarow ee walaayada shabeellada hoose dowradan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey mas-uuliyiinta maktabka xisbada ee gobolka iyadoona lagu qaatay mawaadiic kala duwan munaasabadda lagu soo xirayay dowrada ayaa waxaa ka hadlay culimo mas-uuliyiin salaadiin iyo xubno ka mid ah ganacsatada gobolka shabeellada hoose ugu horeyn waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ahaa culimmada diinta islaamka isagoona aad ugu dheeraaday samirka iyo faa'iidooyinkiisa kaannahum yowma yaruuna maa yuucaduun lam yalbathuu ilaa saacatan min nahaar maalinta qiyaamo iyo nolosha dambe la gaaro adduunya waxay noqonaysaa hal saac war meeqaan ku dhowan labithnaa yowman oo bacda yowm hal saac bay ahayd hal saac marka inaad sabri weydo oo aad nebi maxamed ku dayan weyso waxa weeye waa dayac iyo dandaro iyo fahamdarro weeye suldaan aadan cusmaan oo ah suldaanka beesha tone ee shabeellada hoose ayaa ka mid ahaa martasharafta munaasabadda ka hadlay wuxuuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay dowrada loo soo xiray qaar ka mid ah ciidamada xisbada ee ka howlgala deegaanka kuinbarow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose annagii haddaanu nahay odayaasha dhaqankana waa soo dhowaynaynaa waana la shaqayn jirnay haddeertaana waxaan diyaar u nahay inaan la shaqayno wixii waajib naga saaran biidni illaahi tacaala waan gudanaynaa idinkuna ilaahay ha idin fududeeyo howshaa la idin dhigmaday maadaama ay xisbadu ka dhex shaqeeyaan bulshada qayb ka mid ah bulshadana ay ganacsato yihiin waxaa xafladda ka soo qayb galay qaar ka mid ah guddiga ganacsatada waxaana ganacsatada ka soo qayb gashay ka mid ahaa ibraahim xaashi iyo xasan tabliiq marka intana waa haysannaa oo caafimaadkaan haysannaa amnigaan haysannaa risaaqaddaan haysannaa aan ilaahay uga mahadinno aan ilaahay uga shukrinno shukrigana waxay yidhaheen culammadu wuxuu keenaa yidheen nimcada ah haysatana dabaray u noqotaa tan maqanna goonisay u noqotaa marka waxayna say inoogu badbaadaan waxa maanta loo sacyaayo loo socohaayaba say ummadda u badbaadaa waay annagana ummaddaas ah ka midna ugu dambayntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abow cabdiraxmaan ayaa soo xiray munaasabadda dowrada u socotay ciidamada xisbada wuxuuna la dardaarmay ragga dowrada loo soo xiray saa ogtihiin ganacsi aa socdo xilligii nebi maxamed sal lay slam khilaafadii ka dambeysay qofkaan axkaamul beyc aan garanayna suuqa ma soo geli jirin waa laga mamnuuci jiray waxayna waxay iska noqotay insha allah jaantaan furan qof kastaba inuu iska ganacsado miisaanku rabo qof kastaba iskaga miisaamo qofka ugu miisaamo miisaankana ogaada waxyaalaha ugu daran waxa weyaan ummadaha laga soo galo ama dadka lagu halaagay ka mid tahay arrinta anigoo ka duuleyno ayaa insha allah tacala fariiqan loo diyaariyey in mawaasiinta iyo waxyaalaha dadka ku miisaantaan inay mutaabaceen ay fiireen kii saxda loogu talagalay ma yahay mase wuu khaldan yahay in la toosiyo waxyaalaha loogu talagalay fariiqan xisbada ah waxaa ka mid ah alkish inay fiiriyaan waxyaalaha laisku dhex daro nebi maxamed sal lay slam hadigiisii iyo dhaqankiisa waxaa ka mid ah aswaaqda inuu mutaabiceeyo maalin maalmaha ka mid ah suuq ayuu soo dhex maray wuxuu gacanta geliyey tub badar oo roob uu ku daayo uu gacanta geliyey markuu gacanta geliyey hoosta muxuu ka soo helay qoyaanuu ka soo helay wuxuu weydiiyey ninkii cuntada igadaaya maa haada yaa saaxiba acaam markaasu wuxuu ku yidhi nebi allow asaabatu samaa roobaa ku da-ay nebi sal slam muxuu ugu jawaabay maxaa kan hoos yaalay ee qoyn kor u yeeli weyse see dadka u arkaan marka qishka waxyaalaha ugu daran ay ka mid tahay wilaayaadka islaamiga ah ee ka jira soomaaliya ayaa xilweyn iska saaray amniga iyo hirgelinta shareecada islaamka waxaana udubdhexaadka maamulka islaamiga ah ka mid ah ciidamada xisbadu ay howshooda tahay faridda macruufka iyo reebidda munkarka iyo sidoo kale sugidda amniga iyo kahortagga wax walba oo qalqalgelin kara shareecada islaamka warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa